waan salaamayaa waxaan ku salaamaya salaanta islaamka wakiilka hay-adda keer maayirka degmada sarkaalka ka hortirsan saraakiisha gobolka ee cabdicasiis faaraxayd iyo dhammaan inta kale kasoo qeyb gashay xafladanbe waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaamulahi calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacda salaan mahad ilaahay baa iska leh sidii horeba loo sheegay waxaan u mahad celinaynaa hay-adda care international oo xil weyn iska saartay baahidii noogu darayd ee ahayd biyaha qofku haddii cunto la siiyo aanu u baahnayn male dareen badan male laakiin waxa uu u baahan yahay qofka ama meesha ugu daran marka laga daboolo waxa weeyaan ka waxa weeyaan waa baahidiisu markiiba way muuqanaysaa marka waxa weya wixii noogu daraa bay dabooshay shan iyo labaatankii bishii koob iyo tobnaad bay hayda ay ku jirtaa gobolka kormeer ku yimaadeen runtii markii ay yimaadeen waxaa xusuus naga mudan waxaana la lahaa hay-adda care waa hay-adda ugu dambaysa waxqabadka waxaase farxad noo ah inay ugu horeysay waxqabadkii degmada welwid waxay ka dhistay ceelashan shaala weliska leedae kasoo dhistay qayb ka mid ah degmada buuhoodle waxay magaala madaxda waxay ka dhistay markiiba laba qol oo ay ku tala gashay store iyo in motoorada la dhigo waxay dalabtay dayactirkii uu u baahnaa ceelku haddii intaa lasoo sheegay motor cablkii bamkii bibiskii fitinkii oo dhan maxaan ku dhahdaa waxlaa wuxuu ceelku u baahnaa markaas baahidii taagneyd bay si degdega usoo qabatay waxay samaysay inay iyadu daba gasho oo gacanteeda ku rakibto oo ku tijaabiso marka waxa weeyaan waxaas waxa weeyaan de wax la heli kara maaha ilaahay baa laga helaa waxaan ugu mahad celinaynaa waxqabadka ay keer qabatay waan ugu mahad celinaynaa tan labaad waxaan mahad usoo jeedinaynaa iyagana dhalinyarada u dhashay deegaanka ee ceelkan gacanta ku haya ee suurogeliyay iyadoo in badan lalahaa buuhoodle lagama qodi karo biyo lagama gaari karo suurogeliyay inay biyo ka gaadhaan ee hantidoodii iyo naftoodii iyo maalkoodiiba u huray ee ilaa hadda waktigaa daba socday ee dul fadhiya ee daba taagan baan iyagana mahad ballaaran u celinayaa waxaan rajaynayaa inay bulshada kale ee communitiga gobolka u dhashayna ku daydaan kuwa hay-adaha kale ee iyaguna gobolka yimi ama maxaan ku idhahdaa inay iyaguna ay ku daydaan keer waxqabadkeeda sida ay taageer la-aantahay keer wax u qabanayso inay iyaguna ku daydaan waan rajaynaynaa waxaanu kusoo dhawaynaynaa gacmo furan walaaltinimo leh ayaanu kusoo dhawaynaynaa cid alla ciddii imanaysa gobolka ee wax u qabanaysa waxaanu ka qayb qaadanaynaa waxqabadka wixii awoodayada ah ee ciddii wax qabanaysa waa wixii awoodayada waanu kala qayb qaadanaynaa hadday noqoto maxaan ku idhahdayy mid gacan laga shaqeeyo iyo mid hanti lagu bixiyo intaba waanu kala qayb qaadanayna wixii awoodayada ah waxaan kusoo gebagabeynaya ragga hadalka raggii hore a dhameeyey ummadani waxa weeyaan gobolkani gobol dib u haray buu ahaa intii burburkii cid wax ka qabatay ama hay-ad timi oo wax ka qabatay ma jirin saxaafado badan baa jiray oo ahaa gobolka lama tegi karo runtii waktiga ay hay-adahaasi noo yimaadeen waxay arkeen inuu gobolkii gobolka ugu nabadgelyada fiican yahay ugu soo dhaweynta badan yahay ugu baahida badan yahay waxa weeyaan bulshada wax alaale wixii maxaan ku idhahdaa arrimihii bulshada oo dhan baa baaba-san biyuhu ha ugu sii liiteen ceelkan iyo laba ceel oo kale haddii hadda degmada laga qodo ama degmooyinka kale mid ceel lihi ma jirto saddex degmo weeye degmadaasaa ceelka ayar un leh labada degmo oo kale baahidoodii biyuhu sidii bay u taagan yihiin tan waxa weeyaan kuma filla boqolkiiba sideetan kagama filla baahida degmada kagama filla waayo waxa weeya hadda xilligii jiilaalka ahaa maalintii o dhan xoolaha markuu waraabiyo habeenkii oo dhanna waxa weeyan wuxuu waraabin jiray booyadaha oo aan ku filaan jirin magaalada wax ka mid ah saddex meelood marka laga dhigo meel wax kaga filayn afar iyo labaatanka saac saacad baa la demin jiray isagoona wax isbeera lahayn laakiin alxamdulilah haddii maanta jiilaalku dee sidan an isagoo oo nagu soo gaari lahaa maanta waxaa kalsooni baanu haysan lahayn lakiin markaa welwel baana seexanayn habeen walba waxaanu islahayn tole ma la odhanayaa saakau fadhiistay marka sidaa ay tahay haddana de waanu weheshanaynay oo waanu weheshanaynay laakiin ma baahidii biyaha ee gobolku boqolkiiba labaatan ma daboolla laakiin waa waxaanu weheshanay nafta unbaa weheshanaysaa marka insha allah waxaan rajaynaynaa keer iyo intii kale hayadihii kaleba inay tan daboolee intii kalena uga gudbaan magaalada waxa weeye dad badan oo dan yaraa ku nool ceelku wuxuu u jiraa magaalada afar kilomitir kama dhaansan karaan hooyada biyaha kama shuban karaan dad soo barakacay baa buuxa dad dan yarahoo maxaan ku idhahdaa caagad biyo ku dhaansadaa jiro oo aan wax ka badan ba awoodi karin oo dadka de deriska uun caagadaala ka darsada maxay soo darsadaan waxay u baahan yihiin in la in meel biyaha ay ka cabi karaan loo geeyo in ceel labaad loo qodo oo ay magaalada dhexdeeda ah oo biyaha loo soo gaadhsiiyo marka waxa weeyaan baahidii biyuhu calaa kulli xaal waxaan kusoo gebagabeynayaa baahidii biyuhu boqolkiiba siddeetan bay taagan tahay degmooyinka kale iyo tanba waxaan rajaynaynaa insha allah wixii kale inaan uga gudbi doono laakiin hadda waxa weeyaan int waxaan ra- idinka codsanaynaa inaad naga gudbisaan warbixinta baahida biyaha maadaama aad ka shaqaynayseen hadda gacanta ku hayseen inaad intii kalena ku dartaan hadalka waan dheereeyey intaasaan kusoo gebagabeynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu